إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga ee alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho toddobaatan ruux oo ganacsata ayaa dowro waxaa loogu soo xiray degmada saakow ee walaayadda islaamiga ee jubbooyinka nin falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu sheegayaa in qorshaha farmaajo uu wato ee keligii talisnimada ah aanu soconin arrintaasina ay saamayn siyaasadeed ku yeelan doonto odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka ayaa magaalada bu-aale ku yeeshay kulan sanadeed ay kaga arrinsanayeen arrimo dhowr ah iyadoo bayaana laga soo saaray xildhibaanada maamulka galmudug oo muddo aan mushaar qaadan ayaa u carooday guddoomiyahooda waxayna wadaan mooshin asiga ka dhan ah sidoo kale warkeenna waxaad ku maqli doontaan insha allah xubinta ganacsiga u diyaargaroob dhegestayaal warka oo faahfaahsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka galmudug ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho xashim cabdinaasir ayaa warkan faahfaahinaya xildhibaankan oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa magaalada muqdisho ayaa xalay dhintay isagoo qabay xanuuno kala duwan sida ay sheegeen saaxiibadiis waxaa lagu magacaabi jiray axmed sheekh yuusuf wuxuuna ku magac dheeraa galti kaasoo xilligii uu dhimanayay jiifay isbitaalka digfer qoorqoor oo ah madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in uu ka tacsiyeynayo geerida ku timid xildhibaankaas kamana uusan hadleen xanuunadii oo u dhintay dadka qaar ayaa sheegaya in xildhibaanka oo u dhintay cudurka korona xilli ay dowladda federaalka horey u sheegtay in qofkii xamar ku dhinta ay u diiwaangelinayso inuu u dhintay cudurka korona cudurka korona weli ka mas-uuliyin inuu leynayo dadka haba ugu badnaadeen waddamada maraykanka iyo reer yurub toddobaatan ruux oo ganacsato ah ayaa dowladda in ah waxaa loogu soo xiray degmada saakow ee walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka maxamed ismaaciil ayaa warkan inoo haya
mudooradan sharciga ah oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa waxaa ka faa'iidaystay toddobaatan ruux oo ka mid ah ganacsatada degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka intii ay socotay dowladda waxay ganacsatadu ku qaateen cashiro diini ah aydoo si aad ah lagu baraarujiyey qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay ammaanada iyo u toobadkeenka allah qaar ka mid ah ganacsatadan oo la hadlay idaacaddani islaamiga ah alfurqaan ayaa sharaxaadka bixiyey waxyaabihi ay ka faa'iideen magacaygu waa maxamed cabdulle yuusuf maxamedow halkan maanta maxaa ka dhacay maxaasaa lasoo gebagabeeyey dooro oo noo socotay afar beri ayaan halkan ku dhammaatay maanta dowraad noocan oo kale hore ma ka qayb gashay mise tanaa kuga horreysa mar badanaan ka qayb galay ilaahay waafajiye alxamdulilah doorooyinka mar walba waa wadanaa insha allah ilaahay naguna waafajinaya waana buraarujin waay mar walba waana diinta waan ku dhex jirnaa insha allah ilaahay inuu noo kasta mar walba inay naloo badiyo dowladda mar walba noocan camal ah magaceeda waxaa la yidhaahdaa abduqaadir shiratifow dowladda waxaan ku qaadanay maalinta ugu horeysay al-ammaan ah maalinta labaad al-jihaad fii sabiiliillaah maalinta saddexaad oo ah attooba maalinta afaraad oo ah shikri calaa nimcatullah ayaan ku qaadanay mawaadicdan marka maxaa kaaga baxay adiga runtii walaalka doorooyinkan silsilo socday ay ahaayeen olu dhici jirin magaalada saako ka dhici jirtay haddaan si guud uga warramo waa arrin aad qalbigeed ugu qaboobay kamahadnaq bayna u baahan tahay weliba waxaan isleeyahay casharada ama kutubada la akhrinay bal weybay ka qiimo badan yihiin aad buu qalbigeed ugu qaboobay waxaan isleeyahay saddexdaa maalin waxay u dhigantaabo saddex bilood ama inka badanba maxaa yeelay ee halka yimaado ama halkii axaadiis ama halkii dooro maalin waxay mataqaanaa qalbigaada ama uu ku saamaynayaa ah intaasoo qur-aan axaadiisa ama intaasoo mataqaanaa fahmi ah oo adigoonu cashar akhrin aad ku xasuusan karto waxaan ku yidhi hadda casharada kutubada la akhrinaya bal weyba ka qiimo badan yihiin dad badan aan wax akhri karin aan wax qori karin aan wax mataqaanaa fahamkiisa aan isleeyahay mataqaan wax ma fahmi karo oo akhrisi ku adkaaday ayaa dooridan aad qalbigooda ugu qaboobay waxay waxaan ula jeedaa siirada ama aayaadka lasoo qaadana way gaggaaban yihiin waxaa laga bixiyaa muxaadaraad waxaa laga bixiyaa mataqaanaa maxay ahayde wacdi waxaa laga bixiyaa qofka asoo taagan oo kitabka heysto oon aan waxba akhrin karin ayaa dowladan fahankiisa aad qalbigiisa ugu gelgelinaya aad buu qalbigeeda ugu qaboobay waxaan jeclaan lahaa weliba in la soo celceliyo oo la badiyo magaca ibraahim cabdiraxmaan xuseen kulligooda wixii doori la soo mareen mid oo dooridaas soo liitay aan dhihi kara male maxaa yeelay ulm badana ka soo qayb galaysa ulmadana mid maalin kuu gelayaa mid bashar uu soo hulay oo maaragtay oo muhiim oo waqtigiisna gaaban yahay oona faa'iidin badanta kuu soo qaadaa kulligood doorooyinka dhammaantood way ficnaayeen sidoo kale qaar ka mid ah ganacsatada ayaa sheegay inay hastaan amni iyo xasilooni lagu helay shareecada islaamka magacaygu xaraad xuseen alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan muddadii ka horraysay walaayooyinka ma jirin meeshii baad wax ka dhiganaysid meel kharash een bay ahaan jirtay laakiin hadda alxamdulillah kaale cilmiga loo xiraysan jiray oo meel walba loo aadi jiray oo ninka intaasoo sana iyo intaasoo dhibaatooyin uu u soo mari jiray ayaa fadhigaa kugu yimid annagoo ganacsi dukaanka naga iska gadanayna ayaa haddana mar walba casharra ma arkaysaa kalaga gedisan aan qaadana ilaah baa ku mahadsan taasna alxamdulilah marka aad baan uga faa'iidnay cilmigii intaasoo sana iyo intaasoo juhdi ee loo soo maraya oo duurasha inta loo aado intaasoo dhibaato ee loo maraya dadka qaarkiis xirta markay xir xirow ay ma arkaysaa dhibaatooyin badan ay u soo maraya ayaa alxamdulilah cilmigaa fadhiga naga noogu imaaday waana ma arkaysaa alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan arrintan aad baa ma arkaysaa aan uga faa'iidnay maamulka maaragtay islaamka maaragtay nabadgelyada meeshaan joogna aday u fiican tahay ta ilaaha ku mahadsan ma ka fikirna tuug ma ka fikirna waxyaalo kale ma ka fikirna waxaab iska dhici karta dukaanka hataa haddii furin yaa ka tagtiin maaragtay soo furin inaan gadaashaad tuug imaan karin marka aaday u dadaalaan cibaadada xaggeedana faa'iido badan ay ku leedahay kutub badan oo adiga maaragtay meel dheer u aadi lahayd haddii u baahan tahayna fadhigaad ku helaysaa saacad keliya ku baranaysaa inta kalena waa shaqaysanaysaa hawshaad doonaysaa mar garabkooda ilaahay hagaar gaalada ilaahay naga jebiyo maktabka dacwada ee degmada saako ee wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa si xiriir ah u qabta dowlad sharci ah kuwaasoo kor lagu qaadayo wacyiga bulshada guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ayaa haatan u muuqda kuwa horumar dhanka diinta ah samaynaya nin falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu sheegay in qorshayaasha farmaajo uu waday ee keligii talisnimada ah aanay u soconayn arrintaasina ay asiga saameyn siyaasadeed ku yeela doonto xasan sheekh cali nuur oo ka faalolooda arrimaha siyaasadda ayaa waxa uu sheegayaa in mar haddii farmaajo uu ceyriyey ra-iisul wasaare xasan cali khayre loo baahan yahay in uu keeno qorshe siyaasadeed oo ay isla ogol yihiin asaga iyo maamul goboleedyadu gaar ahaana dhanka doorashada haddii taasi aysan dhicin ayuu sheegay in aqalka ay keeni karto in farmaajo uu meesha ka baxo haddii ay u muuqata marka waa sida farmaajo jecel yahay in waktigiisa wakti loogu daro ilan hadda hal qof hal qof iyo hal qof qof doorasho ku qaban kara ma jireen waa in laga niqaasho la dhaho ma lix bil baa lagu dari ma hal sanaa lagu dari ma hal sana iyo bar baa lagu dari ma laba sanaa lagu dari si kastoo loogu daro waa inay ku timaadaa heshiis heshiiskaasina ou leeyahay roadmap wada laysla ogyahay oo leeyahay bilaha ugu horreeya kaasaa la qabanaa kaasaa la qabanaa kaasaa la qabanaa kaasaa la qabanaa oo waadixa oo laysla ogyahay haddii markaas sidaa oo caqligaas oo farmaajo ou yeeshto ou fikiro ou ogaado gebgebta iyo indhacadeeska hadda socda inayna shaqaynayn markaas waa laga yaabaa shirkii dhuusamareeb ka dhacay iyo wixii ka soo baxay inay shaqeeyaan laakiin jidkii uu ku soca jira farmaajo oo hore ugu soo baranay hadduu kusoo socdo tiisow tiisow qaadana wax ka soo baxayana ma laha laakiin natiijada waxay noqon doontaa sida khayre loo bixiyo in asiga loo bixiyo farmaajo ayaa waxa uu raacdeeyey ra-iisul wasaarihiisii xasan cali khayre iyo golihiisii wasiirada waxa uu doonayaa in wakhtiga uu kororsado sida aawadeed wuxuu xal u arkay in ra-iisul wasaaraha uu meesha ka saaro islamarkaana ra-iisul wasaare cusub soo magacaabo ra-iisul wasaarahaasina xukuumad soo dhiso farmaajo ayaa ku doodaya in doorasho qof iyo coda uu qabanayo arrintaas oo maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta kale ay ku tilmaameen wax aan suuragal ahayn dhinacyada siyaasadda ee asiga kasoo horjeeda waxay sheegayaan in arrimaha doorashada qof iyo cod uu kaga gol leeyahay in wakhtiga uun uu ku dheeraysto odayaasha dhaqanka ee walaayada jubbooyinka ayaa magaalada bu-aale waxa ay ku yeesheen kulan sanadeed ay kaga arrinsanayeen arrimo dhowr ah iyadoo bayaana laga soo saaray cabdisamed cabdulahi ayaa ka warramaya kulankanna oo ahaa mid sannadeed ayaa wuxuu dhex maray walaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo odayaasha dhaqanka walaayadaas munaasabad ka dhacday degmada bu-aale ee gobolka jubbada dhexe oo gabagabo uu ahay dowro muddo isbuuc ka badan loo qabtay golaha odayaasha dhaqanka ayay isku arkeen wilaayada iyo odayaasha dhaqanka qodobo muhiim ah ayaana gunaanadka kulanka laga soo saaray mid ka mid ah guddiga ayaana halkaas ka aqriyey aluulaa nadcuu lilummati almuslimati ilaa tawxiidi alkalimati taxta kalimati altawxiid athaani تفعيل دعوة القبائل ونشر الدعوة الصحيحة في أوساط القبيلة وإحياء الشعائر الدينية في مناطق تواجدها وعقد دورات تأهيلية ودعوية لجميع نقباء العشائر في الولاية الثالث إيواء المجاهدين الأنصار والمهاجرين وجعل منطقة القبيلة حاضنة للمجاهدين الرابع تقوية تطبيق الشريعة في أوساط القبائل الخامس تحريض القبيلة بمشاركة الجهاد ومقارعة الأعداء وعقد الرايات الجهادية لها السادس الحذر عن العصبيات الجاهلية والنعرات القبلية والعمل بحسن الجوار وعدم إيذاء المسلمين والتنزه عن الحروب القبلية suldaan cabdiqani oo ah guddoomiyaha golaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa tafaasiil ka bixiyey duruustii ay ku qaateen muddada ay dowladda u socotay wuxuuna soo gudbiyey kaalinta laga doonayo haddii ay yihiin golaha odayaasha dhaqanka duruustan qaadanay haddaan wax ka xuso waxaa ka mid ahayd alwalaa walbalaa oon ognahay islaamka meeshuu ka joogo oo waxyaalaha ugu horeeya ee qofka muslimka laga raba ay tahay oo ah in la jeclaado alle iyo rasuulka iyo muminiinta maxabo iyo qurb iyo nusra jacayl iyo dhowaansho iyo gargaarba la siiyo iyo cagsigeeda in la naco laga baraa'a qaato albuqd iyo walcadaawa iyo walbucd gaalada noocay doonima ha noqotee waxaa ka mid xusnu alkhuluq oo nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa ugu wanaagsan jannada inta lagu galo waxaa ugu badan akhlaaq wanaag oo si runtii si aadanna loogu sharxay alamaana ayaan qaadannay oo hawshaan hayno asal u ah ka faa'iidnay wax walba inay ammaano nagu yihiin caqliga iyo cilmiga iyo amaata indhaha iyo wax kastoo ilaahayna siiyey noocuu dooni ha noqdee inay ammaano tahay ilaahayna una ula xisaabtamayo waxaa ka mid ah alikhlaas walmutaabacati rasuul sala allah alay wasalama camal kastoo la qabanayo ilan ilahay dartii u qabanno haddaanu qabanahay shaqooyinkaa badan qabanayno inaan ilaahay dartii iyo mutaabacatu rasuul in camal kasta waxaa loogyahay laba shardi buu leeyahay in ilaahay dartii loo qabanayo iyo in nabi maxamed lagaga danayo calayhi salaatu wasalaam ugu dambayntii sheekh maxamed daabo cabdallah oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa isna halkaas kelimad ka jeediyey wuxuuna sheegay in ka wilaaye ahaan ay adkeyn doonaan qodobadii lagu heshiiyey isagoona dhanka kale soo bandhigay qayb ka mid ah hadaafta kulankan loo qabtay dhammaanna waa la isku itifaaqay waxaana la qaatay in la dhaqangeliyo waxaa kaloo ka mid ahaa qodobada aadka looga niqaashay qodobkii diyaadka dadka diyada haddii la siiyo inaan la dhexgelin oo tadakhul aan lagu samayn oo qofkii xaqiisa qaatay loo kaalmeeyo maxaa la yidhaahdaa qabaa'ilada ama dadka qaarkood oo laga yaabo inay yidhaahdaan xeerka qabiilka wax u soo reeb arrinkaas codsiga ama loo dhiibayo ama lagu qasbayo inay tahay arrin waxa weeye dembiya alla ka fogaanshaha inay tahay ayaa la isla wada qiray culammaduna dowrada ayay ku bixiyeen odayaashana way ka wada hadleen arrin diiniyan looga qancayna way noqotay meelaha qaarkoodna way ma wada dhici jireen agarna dadku ma wada samayn jirin laakiin meelaha qaarkood waxaa dhacaysay ninka markii xaqiisa la siiyo oo loo xukumo in dhowr oday intay u yimaadeen yidhaahdaan qaybtii beesha ay kugu lahadkeen arrinkaasna arrin khalada inuu yahay waa la isla qiray oo waxa weeyaan dadka agoonta iyo dadka xaqa iska leh in loo kaalmeeyo mooye xaqooda inaan la faragelin waxay sharcigu u xukumayna bannaanka looga maro akhyaaray jazaakum allahu khayran qodobada muhimka ah ee la rabo in la dhaqangeliyo sanadkan waxaa ka mid ah dacwat alqabaa'il in insha allahu tacaala dacwada qabaa'ilada in xoogga aan saarno howshaas sidii loo rabay inay u dhaqan gasho dowladda loo qabtay odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa waxaa loogu magacdaray suldaanka beesha jareer weyne suldaan cabaas oo ay marsii horeysay duqeeyeen diyaaradaha dowladda maraykanka waxaana kulankan uu yahay mid sannadeed oo ay mar weliba ku kulmaan wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka iyo odayaasha dhaqanka kaasoo laga soo saaro qodobo muhiim ah xildhibaanada galmudug oo muddo aan mushaar qaadan ayaa u carooday guddoomiyahooda waxayna wadaan mooshin asiga ka dhana xildhibaanada ayaa la sheegay in beelihii lasoo dhaafay wax mushaara inaanay qaadan sidaa aawadeed xildhibaanada qaar ayaa waxa ay abaabuleen mooshin ay doonayaan in xilka looga qaado maxamed nuur gacal oo ah guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulkaasi waxay u arkaan in asigu uu caqabada iyaga hortaagan uu yahay iminkana waa xubinta ganacsiga waa kan maxamed ciise
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
dhegaystayaal xubinta ganacsiga waxaan maanta ku soo qaadanaynaa suuqyada ku yaala gobolka shabeellaha hoose oo laga dareemayo gadashada xoolaha oo dixyada ah Een, sabaxanka iyo ciidda een, xoolaha aad maqlaysaan waa suuq weyn ee ku yaala deegaanka kunyabarow Een, halkaas insha allah waanu jecelnahay inaan ku wareysano ama inaan wax ka weydiino qaar ka mid ah een, ganacsatada markaa xoolaha iibihi kuwa dulaaley ah intaba haatan waxaa iga soo muuqda mid ka mid ah dulaaleyda eriga maanta qaali waa zaa'ida loo kala gadanahay riidii dhiigle waa milyan iyo shan boqol orgaalka laba milyan iyo shan boqol laba milyan iyo siddeed eh, laba milyan iyo afar boqol milyan iyo siddeed boqol saasaa loo kala siisana loo gadanayaa zaa'ida loo gadanaa si zaa'ida welib eri badanaa la keenaa laba boqol laba boqol iyo konton saddex boqolaa la keenaa hal milyan labaatan guraasho asalaamu calaykum haatan waxaa iga soo hormuuqda mid ka mid ah dulaaleyda een, suuqa kunyabarow weynaha iyo ganacsatada u kala gada een, xoolaha ugu horeen ku bilow magacaaga ani magay waa cabdulqaadir ee, wardiyaal dhaha dalaaleyda waxa waaye ragga wa- aan u kala gado maana dadweynaha hoolaa duurka keensada iyo alxamdulilaahi maana ariga kan oo hilibka oo safarka dheer uu galo riyaha waxaa waaye ilaa malyan iyo saddex boqol malyan iyo afar boqol aa la gadaa orgiyada ilaa laba malyan iyo saddex boqol aa la gadaa ada wananka waxaa waaye ilaa iyagana orgiyada ayay lisban yihiin qaar maana inay ka badiyaan aa dhici karta ilaa laba malyan iyo shan boqol inay dhaafaan aa dhici karta ada orgiyada yaryar ilaa lix boqol ilaa todoba boqol adu ama adiga oo hilibka oo oo qalataanka aad ugu fiican iyagana noocaasay joogaan ariga dhaqaalaha asigana ilaa todoba boqol ilaa todobaiyo konton ilaa sideed boqol waay asigana suuq lo-ana waa furan yahay adiga maalintii sabtiga ayaa loo ayimay ayagana waxaa waaye waa la keenaa laakiin ma badno alxamdulilah geelan waxaa waaye marmar ayaa la keenaa maana asigana maana waa la gadaa ilaa lix malyan baarqabyada yaryarka ah ilaa todoba malyan adiga wixii kastaa oo ka waaweynan waa lacag ilaa toban iyo dhowr malyan waay alxamdulilah suuqu si fiicanaa nooga socda waa nidaamsan yahay ari badan ilaa boqolaala maalintii noo imaada waa fiicanna alxamdulilah maanta iyo shalay ayaa u badnay arigi ka waran marka gadashada een, waqtiga waqtiyadii hore ee hadda ay ku aadan tahay ciidul adxa een, maalmo qore ay nooga harsan tahay ma farqiyaa u dhexeeya ka waran bal farqiga u dhexeeya maanta iyo shalay iyo laga bilaabo adigoo rag iyo haweenka waxay gadanaayeen ciidul alhawa ayay ugu talagaleen inaan maana ku iidaan si fiicana suuqu amiran yahay alxamdulilah waa gadma arige arigan waa badan yahay adaa loo keena reer baadiyana adaa u keena iyagana ganacsatadii iyo dadkii oo iidda u qalanayna waa badan yihiin waa fara badan yahay alxamdulilah dhegaystayaal xubinta ganacsiga halkan ayaan ku soo gabagabeynaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu أن بمفردي أختمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بدأتها
warkii oo dhegaystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa